maamulka gobolka banaadir ayaa kulan ku saabsan doorka nabadda la qaatay guddoomiyaasha dhallinyarada maamul goboleedyada dalka kulanku ay goobjoog ahaayeen madaxda ururada dhallinyarada degmooyinka gobolka banaadir iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa la isku dhaafsaday fikrado iyo talooyin gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka banaadir cumar cabdiraxmaan mucow ayaa ka waramaya kulankan marka hadduu laa yidhaahdo soo dhowaada mar kale meel ladinka jecelyahaa timaadeen dad aada mataqaanaa idinkugu qalbisan idin caloolfiyo ayaa maxaa la yidhaahdaa magaaladan idin idin joogo hadday yihiin dhallinyarada si guudna dhallinyarada soomaaliyeed waxaa la dhihi karaa waa xoogga caafimaadka qabo ee hadda mataqaanaa bulsho ahaan dalka yacni ku harsanaa la dhihi karaa marka waa muhiimad weynay noo leedahay iskaashi iyo maxaa la yidhahdaa wadajir inaan anagu sameyno gacmaha isqabsano waxaa ka warqabtiin dalkeena dhibaatooyin badana maxaa la yidhahda uula daala dhacaya qaar ka mida guddoomiyaasha dhallinyarada maamul goboleedyada dalka ayaa ka mahadceliya kulankan asxaabay waxaan u malaynayaa inaysan xal noo ahayn markay hay-ad noo yeerto xamar nala keeno inaan wax isdhahno kadib intaan noqono la kala las waayo xal nooma aha dalka dagaala ku jiraa dowladaheena waxay nooga baahan yihiin garab istaag waxaan nahay xooggii dhammaaya dalkan
dalkan horta wuxuu ka hagaagi karaa dhallinyaro dhallinyarada markay sidaan ay iskugu qalbi xaaran yihiin ay ka shaqaynayaan horumarka iyo dowladnimada waxaa la gaari karaa wadiiqo aada u fiican iyo fafaalo fiican guddoomiye gobolka banaadir markuu hagaago waxaa hagaagaya guud ahaan gobolada soomaaliya oo dhan ama maamul goboleedyada waxaan bulshada soomaaliyeed ka nahay in ka badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan marka haddii macnaha nin waliba uu ka soo baxo qaybta yar uu ku jiro afar dhibic shan ee qabiilka ah oo ismaado goobta weyn ee dhallinyarada magaca dhallinyarada u soo istaago horumar badan uu sameynaa haddii la yidhaahdo anigoo ku hadlayo magaca guddoomiyaha dhallinyarada stateka ee jubbaland fariinta guddoomiye aad i kala gaarsiinayso mar walba dhallinyarada stateka iyo gobollada iyo degmooyinka waxaan ku leenahay intaas in ka badan waa ku mahadsan tahay waan kaa mahadcelinaynaa kulankan ayaa door ka qaadan doona isdhexgalka dhallinyarada iyo dardargelinta horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed